barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeeda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha julaayana waa labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ashaare cabdi axmed
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mida dhallinyarada oo aragtiyo kala duwan ka qabta qiimaha guurka iyaga oo qaarkood ay u arkaan in kharashka ku baxa uu aad u sarreeyo dadku waxay dhahaan waxbaa qaali ah waxbaa qaali anu ma aaminsana wax qaali inay jiraan waxana waa risqi lahayska qora caloosha hooyada marka boqol laatan habeen ku jirtay ayaa lagu qoray muhiimaddu waxaa weeye ficilun ficilun baa qofka looga baahan yahay haddii gabdhihii guurkii qaaliyeeyeen oo marka xagga diinta macla laga eego meherko kale ay qabsanayso toban kun oo doolar lacag ku dhow bal fikirkaa ka warcad fitax aad taagan tahay goormaas idinkugu dambaysa majaajiliste boon xirsi ugu horrayntii waxa uu sharaxayaa magaciisoo saddexan boon magaciisoo saddexane waa hiinu habal nin daran eer maalkiin xaaji maxamed nin allah diingargaar madanayste shicbudoode khatar cadiim isku maqiiqe miiska saraakiisha badacas mayruush rirsi
dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka madhnayn barnaamijka
haweenkii xabad wacan u faro u faro u faro samaka hoodanka ragguwa haybiya hadiya kee ku hamiya hareer layskama maree codkaasi xuseen shire iyo foosiyo fanka waxaad ku maqli doontaan isla barnaamijka intaynu ku guda jirno sheekooyin kalena waan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa maanta la kulmaya golihiisa ammaanka qaranka kulankan ayaa la xidhiidha iskudaygii afgembi ee dhowaan ka dhacay dalkaasi madaxweyne erdogan ayaa kulankaasi kadib la shiri doona golaha wasiirada waxaana la filayaa in qodobo muhiima lagu dhawaaqi doono marka shirarkani ay soo dhammaadaan dhinaca kalena dowladda turkiga ayaa safarka u diiday macalimiinta jaamacadaha ee dalkaasi waxaana sidoo kale la amray kuwa safarka ku maqan in ay deg deg turkiga ugu soo laabtaan hore ayaa wasaaradda waxbarashada ee waddanka turkigu ay u eriday shan iyo toban kun iyo laba boqoloo macalin sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa shaqada ka fadhiisiisay sagaal kun oo shaqaale ah wasaaradda maaliyadda ayaa iyaduna eriday kun iyo shan boqoloo qof oo shaqaale ah
xisbiga jamhuuriga ayaa si rasmiya u doortay ganacsadaha maalqabeenka ee donald trump xalay inuu noqdo musharaxa u tartamaya doorashada madaxtinimo ee dhankooda sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka shirweynaha qaranka ee xisbiga jamhuuriga oo ka dhacaya magaalada cleveland ee gobolka ohio ayaa fiidkii xalay oo talaado ahayd waxay ergooyinka gobolada ay siiyeen codadkii uu u baahnaa trump ee kun laba boqol soddon iyo toddoba cod taasoo ka dhigaysa inuu noqdo musharaxa rasmiga ee xisbiga u matali doona tartanka madaxtinimo ee sanadkan wiilka u dhalay donald trump ayaa khudbad adag uu ka jeediyey madasha shirweynaha markii aabihii la doortay waxa uu sheegay in guusha aabihii uu ka gaaray dhinaca ganacsiga sidoo kale inuu ka gaari doono shaqada aqalka cad
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a guurku waxa uu ka mid yahay arrimaha ay sida weyn uga sheekaystaan dhallinyarada soomaalidu waxaana doodaha ugu badan ee dhallinyarada dhex yaalla ka mida qiimaha guurku ku kacayo haddaba magaalada laascaanood waxa ay ka mid tahay meelaha dhallinyaradu doodaha guurka aada ugu kala duwan yihiin wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol ayaa la sheekaystay cabdifataax ducaale jaamac iyo cabdiraxmaan cabdilaahi irbad oo arrimahaasi kala sheekaystay dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadlaan guurka waxayna si weyn u sheegaan in ninka dhallinyarada ah ee jooga magaalada laascaanood oo doonaya inuu guursado in lacag fara badan oo kharashaad badani uu ka galo dhanka guurka qaar ka mida dhallinyarada aqoon-yahanka ee magaalada laascaanood magacayga waxa weye cabdifatax ducaale jaamac waxaan ahay dhallinyarada gobolka sool run ahaantii waxaan aaminsanahay inuu guurka reer laascaanood inuu yahay guur aad u jaban anigu reerkii labada aan dhiso weeye reerkano muhiimadda koowaad waxaa weeye qofku marna isagaa wixii gacanta ku haystaa oo isagaa isfangaraya marna waxaa layidhi marna waxa weeye dadkiisa ayaa caawiya run ahaantii waxaan aaminsanahay qofku ilaahay ayaa wuxuu yidhi haddii irsuqu kugu adkaado ama nolosha kugu adkaado hala gursado haddii qof reerka la dhisona irsiq badan bay iska helaan oo noloshu waxaan u malaynayaa inaan wax saameeno badan inay noloshu usii wanaagsanaato oo mustaqbalka futureka uu sii korsado mooyaane inaana wax dhib aanay ku keenin damage cabdiraxmaan oo sidoo kale barnaamijkan ka qayb qaadanaya cabdiraxmaan adigu waxaad qabtaa doodtaa ka duwan oo cabdifataax wuxuu sheegay inuu isagu laba reer sameeyey isagoo nin dhalinyaro oo magaalada laasacaanu joog balka war aad iyo aad fikirka cabdifataax ducaale waa kasoo horjeedaa bikows maxaa yeelay magaaladana ku sugannahay guurkuwa aad buu qaali u yahay run ahaantii markaan eegnay aragnay dhallinyaro badan oo guursanaysa oo shokaansanaysa aad bay u qaali yahay maxaa yeelay kharash ku dhow labaatan kun baa ku dhowaanaysaa inaad gashid markaas tiraahdid guurso maxaa yeelay dumarkii aad bay noogu qaaleeyeen guurkii markaad keentid niidhiska waxyaala waxaa jira layidhahdo niidhis iyo wontis marka niidhiskii la helo waxaad raadinaysaa waxyaalo kaloo wantiis ay ka mid tahay afartan baabuur ku dhowaad gurigii oo tuul aad u badan oo qaaliya oo aan geyn karin ay sheeganayaan marka anigu waxaan qabaa fikirka cabdifataax aad baga soo horjeedaa waxaan qabaa fikir ah inuu hybris yahay guurka haweenka kolley gobolka sool gobollada kalena filaya inaan kala mid nahay cabdifataax waxaad sheegtay inaad laba xaas aad hadda mid qabtid gabadhi kalena aad aad kala tagteen bal iga waran qaabka nolosha iyo dhanka guurka iyo waxyaabaha dhallinyarada kale ay ka hadlayaan iyo waxaad adigu dareensan tahay aad aaminsantahay
aniga oo horta run ahaantii waxaan horta anigu horta reerta koowaad waxaan gursaday labada kun iyo sagaalkii bay ahayd bishii tobnaad markaa dhallinyaran iska ahaa waxay gacan qabtay familigeyga nasiib wanaag aqoon fiican ayaan ka helay reerkii labaadna dhowaan ayaan dhistay reerka labaad anaa markaa isfangaray anaa dhistay muhiimadduna qofku waxa weeye dalkeenu waa dalqanaya oo dad hoodana oo dal wax kastaba yaalaan qofku muhiimadda koowaad waxaa weeye inuu ku fikiro inuu product soo saaro muhiimadda koowaadna waxaa weeye qofkii haddii uu haysto ama la caawiye ama wax kastaba siday doontaba ha noqotee inuu isagu ku fikiro hana ah siduu wax ku qabsan lahaa dadku waxay dhahaan waxbaa qaaliya waxbaa qaaliya anu ma aaminsana wax qaaliya inay jiraan waxana waa risq ilahay iska qora caloosha hooyada markaad boqol laatan habeen ku jirtay ayaa lagu qoray muhiimaddu waxa weeye ficilun ficilun baa qofka looga baahan yahay waxuu qofku waayayaana ma jiro dalkeeni baan joognaa wax alaaliya waxay naga maqaan anu ma aaminsana inay jiraanba waa gartaa cabdiraxmaan adigu doodaad qabtaa waxaad leedahay guurki loo dhowaan kari maayo kharashaadkiisi baa batay dhallinyaradii guursan kari maayaan taasi maxay markaa baliga war haddii gabdhihii guurkii qaaliyeeyeen oo markaa xagga diinta macla laga eego meherko kale ay qabsanayso toban kun oo doolar lacag ku dhow bal fikirkaa ka war cabdifataax aad taagan tahay iskuma fikir dhowin bikows maxaa yeelay haweenku aad bay u qaaleeyeen xagga guurka hadda sidoo kale waa jiban yihin uu leeyahay marka baabuurta la eego xagga dhismaha reerka marka la waxaynayo mar kasta dee kolley hadduu kharashku tegaya soo ma marka kharashka kolley aad buu u badan yahay wax looga geli kara maaha
cabdiraxmaanow cabdiraxmaanow adaa horta kule waxaa layidhi horta nin reer weyn iyo naago musamidinse waxoogeen waxuma sheegaan laakiin run ahaantii horta wax kastaba waa agreement iyo heshiis ayaa jirta meeshaad leedahay meerku waa toban kun oo dollar qayb ayaa waa shan boqol oo dollar saanad ku meersataa qofka qayb baa kun ku meersataa qayb baa kun iyo shan boqol ku meersataa muhiimadda waxaa weeye qofkan waxaan oo wax horta xaq lagugu leeyahay haddiid qofkaad wada tugtaan iyo haddaad kala tagtaanba muhiimadda koowaad waxaa weeye qofkii inuu ku fikero nu yahay waxaan horta wax deena lagugu leeyahay kowdhe haddii gabadhi markaad jecleedna tiraa toban kunoo doolar baan kugu mehersanayaa hadhowna nolosha wixii kugu yar adkaato waa bahalkii waxaa layidhi taanad fallin ka fiirso meesha toban kun doolar aad sheegaysid qayba shan boqol oo doolar ku mehersa wax walba agreement iyo heshiis inaana markoo lagu dagin ayaan ku leeyahay adiga iyo dhallinyarada kaleba
cabdiraxmaan cabdilaahi irbad iyo cabdifataax ducaale jaamac oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada laascanood oo halkaasi ugu warramayay wariyaha v o eda cabdikariin olol
xuseen xirsi oo loo yaqaana boon xirsi waxa uu ka mid yahay dadka ka faallooda ama majaajilooyinka masraxiyadda ku leh waxaa muddo ku suman shan iyo labaatankii sano ugu dambeysay uu ka mid ahaa majaajilistayaasha dadka aadka loo xiiseeyo masraxiyadooda boon xirsi sidoo kale waa abwaan sameeya heesaha iyo riwaayadaha waxa uu ku nool yahay magaalada hargeysa wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayaa la kulmay waxaana dhex martay sheekooyin xiise leh oo aanu qaybtii koowaad idiinsoo gudbinayno boon xirsi marka hore kusoo dhawow idaacadda v o e ku ku soo dhawaaday waaya boon xirsi unbaa la maqlaa horta boon magaciisoo saddexan boon ma- magaciisoo saddexani waa hiinu habal nin daran eer mashaalkiin xaaji maxamed nin allah diingargaar madanayste shicibudoode khatar cadiin isku maqiiqe miiska saraakiisha badacas mayruush xirsi gobolka hawd somalilander xuseen xirsi buudye gahab khatar cadiin halis waa aniga intaas oo magacoo dheer waa marka uu dheer yahay mise waa markuu gaaban yahay waa markuu gaaban yahay markuu dheer yahayna markuu dheer yahay waa wa- waad ku daalaysaa Een, waa khatar waaya Een, boon xirsi halkuu ku dhashay waxaan ku dhashay hargeysa masalaha bartaa shiishka dagaalka imisadii be laysma weydiiye taariikhda sababtoo ah waa- waxay noqonaysaa dee haa Haa, hey, waxba- ha laakiin inaad maanta sheegtaa ayaa ka quman in berri cid kale kuu sheego waa run been kuu sheegi maayo maxaa lagu yidhi bartaas baad ku dhalatay gugee buu ahaa sanadkee buu ahaa Ee, qiyaasihii da'aaddii kun sagaal boqol iyo afartanaad ki dhalatay ma ku jirta horta anigu sideedaba ingiriisku markuu kacayo waan garanayaa shan iyo soddonna kama weynaado
waay kun sagaal boqol lixdankii markii ingiriis la eriye waad garanaysaa shan iyo soddonna kama weyne haao haddaad ila tarabashana shan baan kuugu daray
shan shan baad iigu daraysaa Een, boon xirsi wuu badan yahay waa jil wa- waa jilaa waa mu'alif anigu hudheeladan oo ka shaqeeya weligeyba hudheeladan ka shaqeyn jira berigii hore hasaawuhu caadi buu ahaa oo mu ahayn kan dee haa dabeeta markaan rowaxno hudheelada laga rowaxayo ayaa dee meelaha loo hasaawo tegi jiray markaa inameyga waaweyn ayaan soo raaci jiray waxba yaan kugu daalinayn inantii baa tagtay way baratay qo- ee, dhallinyaradaydana oo dhana maogta jabuuti bay tagtay wuxun bay tidhaahdaa hebel iyo hebel iyo hebel igu salaama bilkhusuusan naboon bilkhusuusan tii baa biirtay biirtay biirtay markaasay bu- baajis qaada la waayay dabeeto waxba yaan kugu daalin markay hoogaa maqnay ayaa kalgacaylkii igu abuuray halkanna waxay ahayd xa- halkan laydhaha siinaay qulci faarax nuur baa la odhan jiray gebigeeduna inantaa xaafadoodaasoo xeroola ah iyo laba xerooloo kale ayaa meeshaba ka dhisnaa ee wax kale kamay dhisnayn kama dhisneen Fa- tuntii faarax nuuriye baa lodhan jira dabeeto halkaasaan ka bilaabay waxaan idhi labadii tallaababa talun baa ka dhalatee ismaan tawiil intii hore kolkii aad tagtuunbaa laygu tuuray caasaqan tahan ila fogaade aan kuu tooga sheegtee haddaad tudhi lahaydood inun taakulada guud tabantaabin layd gacal taasuu laysku leeyahay amba aan tanaan qabo kuwa tibiye caashaqa taariikhahan faray mursidaan ku tiiqsaday naxwahaan ku taagsaday xubnahaaga tiradii tahan tahan u kala dhigay idhintaasi waa nuur tanna laan togaaleed waa toban jir ababoo tooxda loo ballaashooy dhexda taaka qabatee hana moodintu iga weyn inay kaa weyn tahay mooda haa Ay, idinmanaan tilmaamine tallaabadaba waad garan ilaahay tin iyo celib taa wuu dhammeeyo waa tabtiisu lakhe waa tabtiisu leekhee haa waxaad tidhaahdaan aamina tegis male jabuuti Jabu- jabuutina khatar bay ahaydoo waa markii damiinadu ku mehen tegis male jabuuti taar baa ku meersane kuwa faraha tiriyo hay taagin fiishtee taadii ku soo noqo halkan iigu kaale haa tu kala ogeysiis waxaan tabi wakti kula tan maahee markay tahay toddobadiiyo ilaa tobanka saac xaafaddii aan tegi jiray tuurtuurkii sheekada ku taanaha kalgacalka ruuxbatii walan jirin haddaanse moodi tuuryadu nabar igu tafaayeen inay tahay tu igu maqan tiilemaan toogtaa kolkuu yidhi tiilemaan idhahdeen tegis mala jabuuti taar baa ku meersane kuwa faraha tiriyiyo hay taagin fiishtee dunka cadow hay qaban taadi ku soo noqo halkaasi aynoo joogto qaybtii koowaad ee waraysiga taxana ayaan la yeelanay boon xirsi
xuseen xirsi oo loo yaqaano boon xirsi oo majaajiliiste ah oo magaalada hargeysa ugu waramaya wariyaha v o e da barkhad maxamuud kaariye ayuu kaasi ahaa xuseen qaybo kale oo waraysigaasi boon xirsi ahna waxaynu ku maqli doontaan barnaamijyadeena dambe haatan si aynu ku wadansanno codka fanaaniinta fawsiya fanka iyo xuseen shire
haweenkii haybad wacan ufano ufano ufano samakahoodanka raguwa haybiya hadiya jee ku hamiya haweenkii haybad wacan ufano ufano ufano samakahoodanka raguwa haybiya hadiya jee ku hamiya hareer layska maamare iboy iboy iboy indisaha kalgacal aduu kugu hagayehe aduu kugu hagayehe hareer layska maamare iboy iboy iboy indisaha kalgacal aduu kugu hagayehe aduu kugu hagayehe ruxibatiisaha hadlee jacayl baa igu cabsaday cabsaday heeryada suray naftaadu hadiyay dhammaan hoy wadaagalaa ruxibatiisaha hadlee jacayl baa igu cabsaday cabsaday heeryada suray naftaadu hadiyay dhammaan hoy wadaagalaa hablaha soomaaliyeed intiyo intiyo intiyo quracahoodanka adaanka halacsado dadkuna waa idhiiraac hablaha soomaaliyeed intiyo intiyo intiyo quracahoodanka adaanka halacsado dadkuna waa idhiiraac mama horeba ahayd gabdhaha gabdhaha gabdhahataan hoy ku jirin haruub aantaan lahayn midkoodna harina male mama horeba ahayd gabdhaha gabdhaha gabdhahataan hoy ku jirin haruub aantaan lahayn midkoodna harima male ruxibatiisaha hadlee jacayl baa igu habsaday habsaday heeryada suray naftaadu hadiyadii maan hoy wadaagalaa ruxibatiisaha hadlee jacayl baa igu habsaday habsaday heeryada suray naftaadku hadiyadii dhammaan hoy wadaagalaa
codkaasi fanaanada fuusiya fanka iyo fanaanka xuseen shire ayaan intaasi kaga gudbayn halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
haddii aynu ku horreyno dhegaystayaal magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka banaadir stadium ee degmada cabdilcasiis ee muqdisho waxaa ka soconaya ciyaaraha kooxaha matalaya maamul goboleedyada dalka soomaaliya qaarkood iyo koox kale oo matalaysa gobolka banaadir oo isagu tartankaasi martigelinaya gruubka e oo ay saddex kooxood ku wada jireen oo kale ah kooxaha banaadir puntland iyo sidoo kale koonfur galbeed ayaa waxaa samafaynaalaha u soo gudbay kooxihii ka kala socday banaadir iyo puntland oo koowaad iyo labaad kusoo kala baxay iyadoo koonfur galbeedna ay boorsooyinkoodii ka xidhxidhatay gruubkaasi kulan xiise badan ayaa waxa uu shalay dhex maray labada kooxood ee puntland iyo sidoo kale banaadir garoonka oo ay taageerayaal aad fara badan soo buuxdhaafiyeen ayaa waxa ay ciyaartu ku dhammaatay laba gool iyo laba gool inkastoo goolasha ay ku horumarayeen xulka kooxda kubadda cagta ee puntland ka socotay sidaa daraaddeed ciyaarta sagaashanka daqiiqa loogu talagalay waxay ku dhammaatay laba gool iyo laba gool oo ay labada kooxoodna kala qaateen dhibcaha min afar dhibcood ayay leeyihiin labada kooxood oo ka soo kala badiyey sidoo kale xulka kooxda ka socotay koonfur galbeed waxaana gruubkaasi kaalinta koowaad ku soo baxay oo dhinaca farqiga goolasha kooxda banaadir maanta waxaa ballansan oo ciyaari doona kooxaha galmudug iyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe galmudug waxay u baahan tahay inay badiso si ay horyaalka ugu sii nagaato haddii laga badiyo ama barbardhac ay gasho waxay ka dhigan tahay in ay boorsooyinkooda iyagana ka xirxirtaan koobkan ka soconaya magaalada muqdisho kulankii ay hore ula yeelatay galmudug kooxda jubbaland ayaa looga adkaaday laba gooli gool iyadoo hiiraan iyo shabeellaha dhexena ay kal hore ka adkaatay kooxda jubbaland oo laba gooli gool uga soo adkaatay ayaa iyadu waxay doonaysaa inay kaalinta koowaad ku soo baxdo haddii ay bareejo gasho waxay noqon doontaa mid kaalinta koowaad ku soo baxda qodobada kale ciyaaraha dhegaysta haddii aan idin guud marnana ruushka ayaa waxa uu sugayaa in uu war rasmiya ka helo guddiga olombikada ciyaaraha adduunka haddii ay ciyaaryahanno matalaya dalka ruushka ay ka qaybgeli doonaan koobka olombikada ee rio de janeiro waddanka braziil agostada soo socota lagu qaban doono ruushka ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu si ula kacahay ciyaaryahanna ka socday dalkaasi ruushka ugu oggolaaday inay isticmaalaan maadooyin tamar siisaa ciyaaryahanada oo aan laga oggolayn inay ciyaartooyda qaataan ciyaarihii olombikada ee hore waxaana jirtay baaqyo ka soo baxaya dalal dhowra oo ku aadan in ruushka laga xanibo ciyaarahaasi oo olombikada sanadkan aysan ka qayb qaadanin ururka olombikada caalamiga ee i o c loo soo gaabiyo ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan inay dhowaantan go'aan ka soo saari doonaan eedda ruushka loo haysto oo ah haddii ay ka qayb qaadan doonaan ciyaaraha olombikada iyo in kale haliga ciyaarta golfska ciyaara ee tiger woodis ayaa isagu la sheegay inuu seegi doono inta ka dhiman xilli ciyaareedkan ee ciyaaraha golfska waxaana la sheegay inuu seegi doono ilaa iyo afar kulan oo waaweyn intaa lagu guda jiro xilli ciyaareedkan sanadkan taasoo noqonaysa markii ugu horraysay in kulmo intaas la-eg uu seego tan iyo markii ciyaaraha golfka uu ku soo bilowday uu soo galay woodis ayaa waxa uu ku guulaystay afar iyo toban tartan waxaana dhaawac uu ka soo gaaray dhinaca dhabarka isagoo rajaynaya in dhaawacaas uu ka soo kabsado tababaraha kooxda kubadda cagta chelsea ayaa waxa uu sheegay in diego costa uu sii joogi doono naadiga kubadda cagta chelsea antony cont ayaa waxa uu sheegay in muhiimad gaara uu leeyahay ciyaaraha kooxda kubadda cagta chelsea iyo ciyaaryahanada guud ahaanba xilli ciyaareedkanna uu rajaynayo in uu ka mid noqdo ciyaartooyda uu ku duulayo ciyaaryahanka waddanka spain ee diego costa ayaa waxa uu kaga soo biiray naadiga kubadda cagta chelsea sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii naadiga atletico madrid iyadoo islamar ahaantaasina chelsea markaasi ay kula soo wareegtay labiyo soddon milyan oo lacagta ganiga starlinka angel maria villar ayaa waxa uu isku diyaarinaya siduu u noqon lahaa madaxweynaha xiriir kubadda cagta yurub ee uefa villar ayaa ah guddoomiyaha ciyaaraha kubadda cagta ee waddanka sbain waxaana uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xiriirka kubadda cagta ueva madaxtinimadeeda michel balatini ayaa xilkaasi iska xasilay bishii mey kadib markii uu ku guuldaraystay inuu ilaaliyo anshaxa xiriirka kubadda cagta ueva islamar ahaantaasina eedeymo dhowra loo soo jeediyey villar ayaa hadda ah kusimaha madaxweynaha xiriirka kubadda cagta yurub waxaana uu tartan xoogan la geli doonaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta slovenia alexander severen iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta waddanka holland ninka hogaamiya michel van bra doorashada ayaa dhici doonta afariyo tobanka sebtembar dhegeystayaal xubinta ciyaaraan halkaa inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo wararkii u dambeeyey ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatan aynu wada dhegeysanno heeska halkudhigiisu yahay nuurkii indhaha waxaynu ugu luqeynaya fanaaniinta kale ah nimco yaasiin iyo maxamed bike
haddaad nasab tahay nimcooy naftii ku jeclayd u soo noqo haddaad nacab tahay miya niyadda ha iga dilina sii soco naftan caashiq u yeeshay raggaba kaa naawilaysaa kadaa nabad qoon u yeela يا حبيبي wasii tahay nuurkii indhaha iyo naftaha naftaha raxadeedo nuurkii indhaha iyo naftaha naftaha raxadeedo sidaan kugu nugulahay niyadaadu ma ogtahay sidaan kugu nugulahay niyadaadu ma ogtahay
ambana barka caashaqo inuu igu nagaado ambana barka caashaqo inuu igu nagaado nolosha balla'aanta inaan nacayo ma ogtahay nolosha balla'aanta inaan nacayo ma ogtahay
naxdini li'i haddunu baahan naxariis ladaya
neecaw jacayli waxaana wilaaqay
naxdini li'i haddunu baahan naxariis ladaya
neecaw jacayli waxaana wilaaqay
codkaasi fanaaniinta nimco yaasiin iyo maxamed b k ayaanu kusoo gebagabaynaynaa baahinteennii idaacadeed tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo naruhu naru rada nimcada roob asida naqiyo raysiyo naruhu naru rada nimcada roob nugulkugu dogsadani anakugu naaxaa nugulkugu dugsadani anakugu naaxaa
aniguna nimcooy waxa aan ku nidargalay aniguna nimcooy waxa aan ku nidargalay nafta ku hibeeyo nasii kayga kugu xidho naftan ku hibeeyo nasii kayga kugu xidho
naxdini li'i haddunu baahani naxariisu ladaya
neecaw jacayli waxaana wilaaqay
naxdini li'i haddunu baahani naxariisu ladaya bike
neecaw jacayli waxaana wilaaqay nimco yaasiin